waxaa waxaa ka imaadeen nairobi haye waxa ay ardayda oo oo jaamacadaha ka dhigatay ukraine sanadka lixaad caafimaad haye marka waa sidaa marka ma- magaalada waan magaalada dagaal waa kasoo cararna maano ee hadda ood nala hadlaysa halkeed ku sugan tahay walaal hadda waxaa joogaa poland aa joogaa eh, warsaw ee si wacan goormeed ka soo baxdeen ee ukraine walahi walaalo ukraine waxaa ka soo baxnay khamiistii Ah, waxaa inta waxaa soo galnay eh, shalay oo isniin ah intaas jidaa kusoo jirnay ee si wacan ee kenyaanka kaleed isla socotaan ee aad ukraine ee ka soo baxdeen ood gaarteen poland ee qiyaastii waa imsaa qof waxaa kusoo baxnay dad zaa'id u badan haye laakiin markaa magaalada markaa magaala loo galay ani waxaa kusoo galnay hal hal qof oo usoo galnay waa la kala dhudhumay si wacan arday badanaa naga maqan arday badanaa naga dhuntaa weli hadda aan raadinayno ee intaad ka waranto soomaalida ku sugnayd ee gudaha ukraine ee dhanka poland u qaxay ee maxaad kala socotaa wallaahi walaalo waa lagu dhiftoosan yahay dad ba- arday saa kuu sheegay arday soomaali kenyaan dad badanaa naga dhumaynaa sila soo warab baxnay haye waalila iyo meel laga raadi ma lahan anakan maogtay wadan oo maxaa la dhahan oo dadka noo soo hor- oo noo eeg- oo noo taagan ma jiro oo nasoo raadinayo marka poland qaab sideed ku gaarteen wallaahi walaalo horta een, from magaalada ka imaanay vinitsa la dhahaa ilaa liviv waxaa soo raacnay bas arday anagoo eh ah, soddon iyo wax miya afartan iyo waxa ahayd oo dhammaan kenyaan ah oo kenyaan iyo soomaali isku jirto haye Ah, marka ardayda markaa soo baxnay ah, magaalada as magaalada aan soo gaarnay ee liviv waxaa gaariga uu nagu istaajiyey waxaa soo lugeynay soddon iyo kow kilomitir ah u imaanay borderka oo maxaa la dhahaa medyuk la dhaho oo rush oo u dhexeyso maxaa la dhahaa ukraine iyo poland haye so marka borderka markaa soo waa soddon iyo waxaa soo socon toban iyo saddex saac wax u dhiman markaa meesha imaanay wallahi horta wayna rafaadiyeen wayna silciyeen saa kusoo galnaba waa kusoo galna bat alxamdulilah hadda dowladda poland si buuxda ma idiin qaabishay alxamdulilah alxamdulilah dowladda si fiican inoo qaabishay maxaa la dhahaayo waxayna siiyeen darayna siiyeen cunteyna siiyeen meelaa seexaneyna siiyeen waxay waxay noo ijaareen oo maxaa kampyaanay noo hagaajiyeen waa orta dowlad wax dowladdan alxamdulilah ilaha noo barakeeyey ee dalka ukraine eed ka soo baxday halkii aad kaga sugnayd dagaalka ee ruushka iyo ukraine u dhexeeya ma saameeyey haa walaalo wuu saameeyey si fiican uu saameeyey laakiin sida oo maxaa ani vinitsaa joogaa zaa'id oo aan dhihi karo uma u meel saameeyin tuulaad laakiin joogtaa.
wuuna soo gaaray meel tuulaad joogtay tuula ma joogin magaalada madaxa caasimada labaadaa jooge wuuna soo gaaray laakiin weli maalinta markuu bilaabanaya kasoo tagna mahan anaga ee si fiican qofka ee dagaalka uu maqal ku yahay maxaad uga sheegi kartaa dagaal ma dhihi karno kan wuxuu ahaayo inkaar socoto haye walaal dagaal zaa'id u dhaafee nazasema tu ilikuwa too much Mba- mpaka tuko na ptsd wallahi ee adiga shakhsi ahaan wax saamayn gaar oo ku soo gaartay miyaa jirta walaalo inta jirgo ka ahayn iyo daal iyo maxaa la dhahaa naxdinta aa ka naxnay oo wax kale alxamdulilah wax kale oo hadda caafimaad ahaana ma soo gaarin laakiin da- wiilada qaaraa dhaawacmo maxaa la dhahaa lugihii qabowgii daraadiisa lugihii frostbite malax lagu dhaha maaqaan frostbite gale dad qandaa soo qaada dad badanaa xanuunsan waxaa igu maqaal ah muddo siddeed iyo toban saacadood ah inaad lugeynaysay ma noo xaqiijin kartaa ani fawzi ahaan wax iyo dadkii la socda waxaa soo lugeena toban iyo saddex saac haye oo xiriir ah haa waxaa soo baxana gaariga wuxuu wuxuu wuxuuna istaajiyey bo meesha liviv bo iyo meesha udhexeyso saddex saac may subaxdii three a m ilaa waxaa soo soconay isgalabtii sideed saac iyo baymaa sagaal saac meelahaas ee dagaalka wuxuu bilowday khamiistii idinka goormeed qaxdeen khamiistii habeenkiyaa soo baxnay maxaad kala socotaan ee, wax qorsho oo laidinku daadguraynaya ama waddan kale laidin geynaya ama dalka dib laidinkugu soo celinaya walaalo may horta maxaa la dhahaa kenya waxay dhaheen ardayda markay isku imaado ah, maxaa la dhahaa hadli karnaa ah, ah, wadanka nigala waa wadanka inay nagala bixiyo inay wax kale nagala sameeyo waa la fiirinayaa laakiin sofa ardayda may soo gelin oo ardayda wadanka way ka kala maqan tahay so weli qof ma lala hadlin marka haddood nala hadlayso noloshiinna halkaad ku sugan tihiin adeegyada aasaasigeed helaysaan maxaad noo sheegi kartaa wallahi walaalo ani hal beriya horta meeshaan joogaa laakiin alxamdulilah maciishadeeda waxaa waaye ani wax ayaga kale wax kastana siinaya maan aniga cunto waa inla sii meel aan seexana waa helnay wax kasta waa helnay sofa aniga magaalada zaa'id uma gelin ammaankiinna ma sugan yahay alxamdulilah alxamdulilah poland ammaankeena zaa'id uu sugan yahay ee wax farriinood hayso ama baaq ma jiraa wallaahi baaq waxaa dhihi lahaayo wadanka kenya iyo soomaalida wixii dadkeena baha nagala bixi meeshan dad badanaa ku rafaadsan oo maskiimiin ah aada u mahadsantaha walaal waan kaaga mahad celinayaa wakhtiga qaaliga ah iyo faahfaahinta aadna sii allah inabada yeelo sidoo kale adaa badan